annagu ma nihin dowlado soomaali la yidhaahdo oo dowlado ah ee waxaan nahay dowlad goboleedyo system federaala ku yimid oo buug yar oo buluuga lagu soo qoray oo waddanka layidhi sidaa ha u dhaqmo oo dan la mooday maaha inaan kursiga dowladda federaalka haysano maaha inaan nahay madaxweyneyaal oo iyagu madaxweynaha federaalka iyagu ama ka sarreeya ama la garab siban ee waxaan nahay dad isla shaqaynaya waxaan rabnaa marka in la qaato waxa lagu heshiiyey ee buuggan aan ku heshiinay hadduuna soconin oo isaga wixii loogu heshiiyey aan lagu hirgelinina lagu soconin nin ninka adkaan karaa ma jiro wixii waddanku soo marayna waa la garanayaa waa in isaga la isku ixtiraamo la garto qof waliba waxa uu yahay waxa uu ka mudan yahay waxa lagu heshiiye waxay tahay in la qaato nambarka labaad ee yaalla waxaa weeyaan ma aha in la sheegto mas-uuliyadda keliya iyo baawarka waxaasaan leeyahay waa in la sheegto responsibilityga ama dadka damaanada iyo waxa laga yahay la rabo dowladnimo in loogu qabto waa in la garan karayo waxbarashada leh caafimaadka leh amniga leh horumarinta leh waa in la garan karayo oo mas-uuliyadda la qaadanaya ayna noqonin kursiga keliya ay noqoto inaad waxa dadku ay mudan yihiin ee ay kugu leeyihiin waajibka kugu leeyihin ee xaqa kugu leeyihiin inay noqoto mid qofku la rabo inuu garto mas-uulkaa oo isaga ay saaran tahay mas-uuliyaddaasi amaam allaahina la weydiin doono